halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa jimce kow iyo tobanka bisha sebteembar labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna caawo waxaa wada jir idinkuugu daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aan idiin haynana waxaa ka mid a ururka ahlusunna waljamaaca oo maleeshiyadiisii kala baxay magaalada dhuusamareeb duleedka magaaladana waxa ay sor fadhiya laba ciidan oo kala taageersan ahlusunna iyo galmudug
cidna weerar ku qaadi mayno inaan weerar cid ku qaadnan diyaar uma nihin laakiin waxaan diyaar u nahay inaan difaacanno nafteenna iyo shacabkeenna iyo dhammaan xarumaha ay ka talisay dowlad goboleedka gobolada dhexe haddii lasku dayo in lasoo hajuumo
waxaa kaloonu idiin haynaa hay-adda u n h c r oo ku baaqday in griiga talyaaniga iyo hangari laga sameeyo xidhiyo waaweyn oo qaxootiga yurub soo galaya lagu qaabilo sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo toddobaadka ku saabsan sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka maantaoo jimcaha waxa ay ku beegan tahay afar iyo toban sano ka hor markii weerarada argagixiso lagu qaaday daarihii dhaadheeraa ee dalkan maraykanka ee ku yaalay magaalada new york kulamo lagu xasuusanayo dhacdooyinkan maalintaas ayaa la qabtay maanta sideed iyo lix iyo afartan daqiiqo subaxnimo ayaa laba diyaaradood ay ku dhaceen sarihii dhaadheera ee xarunta ganacsiga dunida ee magaalada new york halka diyaarad kalena ay ku dhacday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka diyaaradda afraad ayaa ku burburtay goob ku taalla pennsylvania taasoo bartilmaameedkoodu ahaa washington qoysaska dadkii ku dhintay weerarkaasi ayaa xus isugu yimid magaalada new york iyagoo akhriyey magacyada dadkii ku dhintay weerarkaasi argagixiso madaxweynaha dalka maraykanka barack obama oo ay weheliso xaaskiisa iyo weliba shaqaalaha aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa aqalka cad ee laga taliyo maraykanka kaga qayb galay xus loo sameeyey dadkii ku dhintay weeraradii argagixiso ee labadii kun iyo kowdii midooda yurub ayaa u soo jeediyey siddeed iyo labaatanka dal ee xubnaha ka ah inay si siman u wadaagaan qaxootiga soo buuxiya yurub si si markaasi arintaasi xal loogu helo iyadoo qaramada midoobeyna ay soo dhaweysay arintaas kulan maanta ka dhacay braguay ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jek republic poland iyo slovakia waxaana ay ku diideen soo jeedinta saaxiibadooda kale ee yurub ay ahayd in sida germany iyo luxembourg oo ahayd in qeybtooda ay ka qaataan boqol iyo lixdan kun oo ay qaadanayaan wadamada xubnaha ka ah yurub waxaana ay sheegeen inay u baahan yihiin inay iyagu ka timaado tirada ay aqbali karaan awood ahaan inay qaabilaan qaxooti ahaan wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wada jira arrintan mashaakilka ah xal loogu helo
dowladda kuuba ayaa sheegtay in saddex kun iyo shan boqol oo ka mid a maxaabiista ku jirta xabsiyada dalkaasi cafis loo fidinayo dowladda ayaa sheegtay in cafiskani uu yahay mid lagu maamuusayo booqashada baadariga ugu sarreeya madhabta katoliga ee diinta masiixiga oo bishan gudaheeda booqan doona dalkaasi kuuba waa maxaabiistii ugu tirada badneed ee cafis loo fidiyo tan iyo markii uu kacaankii uu hogaaminayay fidel castro ay talada dalkaasi la wareegeen sagaal iyo kontonkii wareegto arrintan ku saabsan ayaa la sheegay in maxaabiistan la sii dayn doono labiiyo toddobaatan saacadood gudahood saddexda kun iyo shanta boqol ee maxbuus ayaa isugu jira rag iyo dumar waxaana si toosa uu cafiskani u saameyn doonaa dadka da-doodu ay ka weyn tahay lixdan jirka iyo weliba kuwa ka yar labaatanka sano sidoo kale maxaabiista xanuunsanaysa ayaa cafiskan ka faa'iidaysan doonta waxaa kaleoo lasii dayn doonaa maxbuus kasta oo muddadii xabsigiisa ay uga hadhay hal sano saraakiisha dalka burundi ayaa sheegay in madaxii ciidamada dalkaasi uu ka badbaaday iskuday la doonaya in lagu dilo caasimada wadankaasi ee bujumbura goobjooge iyo ilo boolis ah ayaa sheegay in rag ka tirsan milatariga tabarta daran ee dalkaasi ay rasaas ku fureen genaraal niyongambo oo kolonyo la socday baabuur ah jenaraalka ayaa la sheegay inaysan waxba soo gaarin wargeys ka soo baxa dalka faransiiska ayaa sheegay in toddoba qof lagu dilo weerarkaasi oo ay ku jiraan waardiyihii jenaraalka iyo laba ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday iyo gabar boolis ah ciidamada ammaanka ayaa isku gadaamay goobta weerarka uu ka dhacay niyongambo ayaa lagu rumaysan yahay inuu gacan ka geystay fashilintii afgembigii dalkaasi ka dhacay bishii may kaasoo ka dhan ahaa madaxweyne biere nakuronsisa kaasoo ay rabshado ka dhasheen markii uu sheegay inuu markii saddexaad isku soo taagayo madaxtinimada dalka burundi
halkaad dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ururka ahlu sunna wal-jamaaca ayaa lagu soo warramayaa in maleeshiyadiisii uu ka saaray gudaha magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud goobjoogayaal magaalada ku sugan ayaa v o e da u sheegay in magaalada aanay iminka joogin ciidamadii ahlu sunna kuwaasi oo deegaanka mareer guur oo kilomitir u jirta dhuusamareeb isku hor fadhiyaan ciidamo taabacsan maamulka galmudug waxaa jirta cabsi ku aadan in dagaallo ay halkaasi ka qarxaan haddaba wariyaheena axmed cali sheekh ayaa sidaay iminka xaaladdu tahay waxa uu ka waraystay axmed macalin cabdulaahi oo sheegay inuu yahay guddoomiyaha dhuusamareeb ee maamulka ahlu sunna halkaasi ka dhisay ee bartamaha soomaaliya
xaaladda magaalada dhuusamareeb waa caadi saddex bilood gudahood sidii ay ahayd waayo weli wax isbedela oo extansia ma jiran si habsama si caadiya ay meheradii u furan yihiin wax oo laga dareemayo haba yaraato extansia ma jiraan dowlad goboleedka golaha dhexe sidii uu shaqayhayay oo amniga gacanta u hayay oo weli u haya ma jirtaa in ciidamadiinu ay ka baxeen magaalada barnaamijkaas oo la sheegay oo idaacadaha ka baxay oo ah ciidamada dowlad goboleedka golaha dhexe ayaa faarujiyey dhammaan xarumihii ay ku lahaayeen magaalada dhuusamareeb barnaamijkaas waa barnaamij been abuurah ma jirtaa marka in ciidamo kale oo idinka idin raacsan ay joogaan deegaanka mareer guur maalmahan waxaa jiray abaabul oo ay is abaabulayeen dadkii hore loo sameeyey oo ku magacaabnay oo ugu magac darsaday dowlad dowladda galmudug ay jireen ay jiraan inay abaabul wadaan sidii ay hal mar usoo hujuumi lahaayeen dowlad goboleedka gobolada dhexe annaguna waxaan joognaa axatuurka meel la yidhaahdo oo godi laba agtiisa ayaa ciidankeenu joogaan awalna ay deganaayeen haddana ay degan yihiin wax barobaleednu hadda ma jiro sida aan warka ku hayno waxay sheegayaan in aad ka hortegaysaan ciidan taageersan galmudug oo jooga ayaguna meel hal kilomitir u jirta mareer guur sidaas darteedna aad ciidamadiina oo idilka saarteen magaalada dhuusamareeb totaliba annaku weerar maahin cidna weerar ku qaadi mayno inaan weerar cod ku qaadna diyaar uma nihin laakiin waxaan diyaar u nahay inaan difaacano nafteenna iyo shacabkeenna iyo dhammaan xarumaha ay ka talisay dowlad goboleedka gobolada dhexe haddii lasku dayo in lasoo hajuumo marka waad qiraysaa soomaha inaad is hor fadhidaan ciidan taageersan galmudug meel xarumo ayaa nooga samaysnay oo carituurka ah xarumahaas ay degan dega aan deganayn aan degannahay haddana ku sugannahay waxaana diyaar u nahay oo aan u diyaar garownay ciddii na soo weerartay inaan iska celino oonba anaku weerar hadda ma nihin diyaar in aan weerarno ma jirtaa in ciidamada ethoobiya ee ku sugan dhuusamareeb ay idiin sheegeen in magaalada aadan ku dagaalamin oo aad ka baxdaan barnaamijkaas waa been abuur wax ka jirana ma leh wax ay dhahaan meeshan ka baxa amaate jooga ama ka wada hadalnaba total ma jirto ciidamada aad is hor fadhidaan ee galmudug taageersan sida aan maqalna waa ciidan hore idinka idiin raacsanaa oo aad kala jabteen maxaa ka jira arrintaas ciidan annaka hore noo raacsanay oo hadda aan is hor fadhino ma jirto waa ciidan laga keenay diyaarada lagu soo da lagu soo daabilay oo xamar iyo meelahaas laga keenay oo loogu talagalay in lagu dhibaateeyo dadka degan gobolada dhexe haddii dagaal uu idinka dhex qarxo idinka iyo ciidan kale aad ishor fadhidaan sida aad la socoto dad badan oo rayid ah oo waxba aan galabsan ayaa ku dhiman kara kuna dhaawacmi kara ma jiraan xalal kale oo aan dagaal ahayn oo aad doonaysaan in arrintan lagu dhammeeyo saad ogtahaba meesha hadda aan degan ciidankeena uu degan yahay oo barta ah wax degan ma jiraan haba yaraatee wax oo shacaba oo degan ma jiraan marka hore aan ugu talagalnay inaan maaragtay dadkan mas-uuliyad ay naga saaran tahay oo aan dhexdooda lagu dagaalamin oo aan maarata dadkan shacabka oan mas-uulka ka nahay inaan maaragtay dhibaata ka soo gaarin kadibna xarumo waxaan ka samaysanay caratuulka oo ah meel aysan dadku deganayn oo oo cid aan ugu talagalnay in maaragtay dadka iyo dadka laga difaaco shacabka dowlad goboleedka gobolada dhexe hoos yimaada laga difaaco
axmed macalin cabdulaahi oo sheegay inuu yahay gudoomiyaha dhuusamareeb ee maamulka ahlusunna waljamaaca halkaasi ka dhistay ee bartamaha soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warameeyey axmed cali sheekh
habeen wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa ku baaqday in xarumo waaweyn oo qaxooti lagu qaabilo laga dhiso wadamada griiga talyaaniga iyo hungari oo ka mida meelaha ugu horeeya ee qaxootiga yurub ka soo galaan u n h c r waxay kaloo soo dhaweysay soo jeedinta wadamada midooda yurub ay ku qaabilayaan kun oo qaxooti ah warbixintan waxaa inoo haya jamaal axmed
sidoo kale u n h c r ayaa soo dhoweysay booha washington oo ku aadan inay qaabilayaan toban kun oo qaxooti siiriyaan ah waxayna sheegtay in maraykanku ay tahay inuu sameeyo islamarkaasina uu samayn karo tiro intaa ka badan u n h c r ayaa diraysa aqalo lasii farsameeyey si ay hoy kumeel gaar ah ugu noqdaan ilaa iyo saddex boqol oo qoys oo jooga hungari iyadoo hungarina ay ka dhisayso deer xadkeeda dhinaca koonfureedda serbiya si ay u hakiso qulqulka suugalootiga ee marinka ka dhiganaya dadkaasi si ay u gaaraan waddamada hore u maray sida jarmalka afhayeen william spindler ayaa sheegay in u n h c r ay si dhow la socotay in hungari ay isticmaalayso ciidamo si ay u maarayso xaaladda laakiin sida cad waxa uu tilmaamay inay ka rajaynayaan mas-uuliyiinta haddii ay yihiin boliis ama ciidan kaleba inay xushmeeyaan xuquuqda qaxootiga taasi waxay qayb ka ahayd digniino weyn oo ku socota midooda yurub si ay u taageeraan shuruucda caalamiga iyo midda gaar ahaaneed ee ku aadan maaraynta xuduudaha taasoo ay ku jirto xaqiijinta in dadka ka soo baxsanaya colaadaha iyo silcinta ay awood u yeeshaan inay magangelyo raadsadaan u n h c r ayaa ku celisay in midooda yurub ay u baahnaan doonaan soo daabulidda laba boqoloo kun qof oo qaxootiya sannadkan laba kun lix iyo toban kuwaas oo laga soo qaadi doono waddamada talyaaniga iyo griiga waxaana tiradaasi ay ka badan tahay inta ay midooda yurub ka dhawaajiyeen inay soo qaadi doonaan oo ah boqol iyo lixdan kun waxa uu sheegay in qiimeyntooda horudhacaahi ay u sheegayso in xitaa loo baahnaan karayo tiro intaa ka badan hase yeeshee waxa uu tilmaamay in hadda uun hadafku yahay xaqiijinta in dalalka midooda yurub inay ka qayb qaataan hindisahan oo si deg deg ahna loo dhaqangeliyo u n h c r ayaa sheegtay in inka badan saddex boqol siddeetan kun oo qaxooti ah oo kala baroo barna ay yihiin siiriyaan ka soo baxsanaya dagaalada ka socda waddankooda ay ka soo gudbeen badda mediteraneanka ilaa iyo hadda sannadkan tiradaas oo laga cabsi qabo in inta ay ka badato isbuucyada iyo bilaha soo socda sbindler ayaa sheegay in dad u dhashay dalalka afghanistan eritreya nigeriya iyo soomaali ay yihiin kuwa kale ee ugu badan ee dalalka yurub soo gaaraya marka siiriya laga tago jamaal axmed ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway
haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana toddobaadkan inala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
saddex sano ayaa kasoo wareegata markii ay baarlamaanka soomaaliya doorteen madaxweyne xasan sheekh maxamuud bishii sebteembar tobankeedii sanadkii labadii kun iyo labiyo tobanka ayayna ahayd isagoo boqol iyo sagaashan cod kaga guulaystay sheekh shariif sheekh axmed oo isagu helay toddobaatan iyo sagaal cod madaxweyne xasan ballamadiisii waxaa ugu waaweynaa ee wakhtigaasi uu sameeyey inuu wax ka qaban doono dhinacyada ammaanka cadaaladda dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuq maasuqa isagoo waxyar kadibna sheegay in dowladdiisa aanay soo mari doonin khilaafyadii horey u ragaadiyey dowladihii isaga ka horreeya oo uu sheegay in wakhti badan uu kaga dhumay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa kale oo ballamada madaxweynaha ee xilligaasi ka mid ahaa in dowladdiisa ay dalka ku hogaamin doonto sidii loo gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ballamadaasi ayaa qaar badan oo ka mid a aanay suuro gelin sida dadka qaarkiis ay sheegaan waxaana ka mid ahaa khilaafka dowladda dhexdeeda ah la dagaalanka musuq maasuqa iyo cadaaladda sidoo kale ammaanka ayaa la sheegaa in dowladda hadda jirtaahi ay wax badan ka qabatay marka la fiiriyo sidii ay horey u ahayd madaxweyne xasan hadda waxa uu marayaa ra-iisul wasaarihii saddexaad iyadoo qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka federaalkana ay madaxweynaha ka keeneen mooshin ka dhana oo ay doonayaan inuu xilka uga dego musuqa ayaa dad badana ay sheegaan inuu aada uga xoog badan yahay soomaaliya qiimeynta ay sameeyaan hay-adaha eega dowlad wanaagga iyo musuq maasuqa ayaa soomaaliya waxa ay ka gashay halka ugu hooseysa inkastoo ay dowladdu wax badan qabatay haddana dadka qaarkii waxay sheegaan in wax badanna ay dhiman yihiin haddaba maxaa dowladdan uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud u qabsoomay saddexdii sane ee lasoo dhaafay maxaase laga filayaa sanadka u haray waa xubinta aanu ku eegeyna barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaa barnaamijka ka qaybgalaya cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida mas-uuliyiinta ururada bulshada ee ka jira soomaaliya xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir oo ka mida mudanayaasha baarlamanka horeyna wasiir uga soo noqday dowladihii hore cabduqaadir xaaji maxamuud dhaqne oo xildhibaan iyo wasiir horeba soo noqday waa in islaamay dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a su-aasha ugu horeysa waxay tahay saddex sano kadib markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa qabsoomay maxaase qabsoomi waayey aan ku hormaro cabdulaahi shirwac
waa mahadsan tahay falastiin faarax iyo cabdulqaadirna waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa qabsoomay baan u malaynayaa saddex arrimood way muuqdaan midda koowaad waxa weeyaan dowladdii kumeelgaarka ahayd dowlad caalamku aqoonsan yahay ayaa ayaa bedeshay arrintaasi waxa weeyaan arrin oo qabsoontay sta arrinta labaad oo iyadana muuqata waxa weeyaan wadanka qaybo badan ayaa maamulo laga sameeyey walow maamuladaasi ay buuq ay ka taagan yihiin haddana waxa weeyaan maamul la-aantii marka dhinacaas laga fiiriyo horumar waaye dhinaca kale oo saddexaad oo aan isleeyahay isagana xoogaha horumarha laga sameeyey waxa weeyaan waa xagga amniga isagana waxa weeyaan xoogaha waxa laga sameeyey horumara marka saddexdaas arrimood aada ayay u muuqdaa waxyaabaha laga gaabiyey haddaan mid iyo laba ka tilmaamo waxa weeyaan waxaa la sugayey in muxuu ahay dadka soomaaliyeed ay talada wax weyn ku yeeshaan waxaad moodaa in taladii ay kusoo uruurtay dad yar oo markaasi sababtii doontaada ha kalligto dadkii talada lahaa ee shacabka ahaa iyo dadkii qaybaheedii kala duwanaana ay dibad joog ay ka noqdeen taasi waa waa mid waayo arrinta kale oo iyadana laga gaabiyey waxay ahayd dhinaca dhaqaalaha isagana waxa weeyaan meeshii sloganka madaxweynuhu uu ahaa waxaan ku dadaaleynaa in qoys walba habeenki markuu isu yimaado uu helo waxa uu cuno arrintaasi waxa weeyaan weli way dhiman tahay meelaha qaarkoodna waxaad moodaa in muxuu ahaa mataqaana intii aada uga sii hooseydo arrinta kale oo aada iyo aada u muuqata oo aan hadda la inkiri karin oo laga gaabiyey slogankii doorashada ee madaxweynaha ku jirtana waxay ahayd in musuqmaasuqa la geeyo ceder la geeyo ama aan loo dulqaadan musuqmaasuqiina hadda waxaad moodaa inuu xilkaa marayo isaga oo maaragta sii laba lexaadsaday marka inahaas ayaan dhihi lahaa waa mahadsantahay waxaan siinayaa xildhibaan faarax sheekh cabdiqaadir waad mahadsantahay falastiin saaxiibada cabdullaahi maxamed sharwac iyo ogaas dhaqane iyo dhammaan dhegeystayaashana aada iyo aad baan u mahadsantiin waan idin salaamaya dee marka la eego burbur dal ku dhacay iyo weliba xilliga maqnaashaha dowladnimo ee soomaaliya qabsaday oo anigu sidaan u arka aan adduunyada cid labada soo marin saddex sano waa muddo aada u kooban haddana sidaa ay tahay waxbaa la qabtay wax badanna way dhiman yihiin waxyaabaha la qabtay qaar kamid a waxaa tilmaamaheeda bixiyey saaxiibka shirwac waxyaabaha kale aniga aan xusuusto waxaa kamid a marka koobaad waxaa lagu guulaystay ilaa iyo hadda un inay jiraan hay-ado dowladeed oo dadka soomaaliyeed ay iska leeyihiin shaqaalihii rayidka ahaa baa jiro waxaa la xoojiyey ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo aan horey muuqaal wanaagsan aan u lahayn laakiin maanta joogo qo goobo kala duwan oo dalka uu kamid yahay marar badanna magaciisa maanta laga soo horumariyo magaca ciidamada amisom marka marka la sheegayo wasaaradihii baa dib u howlgalay xarumihii dowladda ayaa meelo badan oo kamid magaalada muqdisho keliya ma aha xataa gobolada dalka ay ay ka howlgalaan maamulkii ayaa dadka loo dhaweeyey oo maanta dee deegaanadii kala duwanaa ee dalka soomaaliyeed waxa uuna ay leeyihiin xaq maamulka uu kusoo gaaro ma wanaagsan yahay maamulkaas sidii ugu quruxda badnaama yahay meeshii la rabay ma ma ma gaaray waa su-aalo badan oo oo oo imaan karo oo qaarkood hadda aanay aanay aan la inkiri karin meesha gari aysan aysan gaarin laakiin maanta dadka soomaaliyeed waxa ay joogaan eh, meel ay oran karaan muuqaalkii dowladnimadii ismiinkiisii uu soo uu soo dhawaaday haddaan dee usoo laabto dee waxyaabaha aanan aanan aanan qabsoonin waa sidaan tilmaamay saddex sano ee wax kasta oo dalkan ugu baahnaa dal wax kasta ee ka burburan kuma kuma qabsoomi karin Eh, arrimaha dhaqaalaha ee tilmaanta laga bixiyey ee waddankan ma helin eh, gargaar caalami ah oo oo weyn oo wax ku ool ah mana helin garab qabasho iyo garab istaag dhab ah waa mahadsan tahay haya dhaqan isla su-aasha bismillahi raxmaan raxiim falastiin waad mahadsan tahay saaxiibaday xildhibaan faarax abdiqaadir iyo shirwac waan salaamaya dhegeystayaasha waan dhegeysanayay waxaa ka hadlayeen iyo waxyaalahan qabsoomay waxa qabsoomay waxaase anigu aan aan dareynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud niyad wanaagsan oo shicabiyad ah buu helay iyo aqoonsi oo kusoo aaday waqti wanaagsan oo kumeergaal laga dhaqay marka xildhibaan faarax arrimaha wuxuu sheegayo waa waktiga iyo isbedelka iyo door maafku keenay waxa aanu dareemay waxa weeye mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta wuxuu marayaa saddex ra-iisul wasaare iyo saddex sano iyo mooshin ka yaala baarlamanka soomaaliyeed oo ay leeyihiin waan la xisaabtamayna oo waan cod baan u qaadaynaa iyo goboladii jubbaland ama puntland eh, iyo iyo somaliland wadahadalkoodii oo hakaday siyaasadii arrimaha gudaha iyo wada shaqayntii gobolada iyo maamuladii hadda la sameeyey galmudug u dambeeyey iyo kii kale baydhababa iyo hadda dagaalada ka socda cabdulaaq iyo qaylada taagan in shacabkii soomaaliyeed taageeradii u lahaayeen maalintii la dooranayay inuusan haynin goboladii iyo federaalkii iyo caasimadda muqdisho aan wada shaqaynaynin aqoonsigii dibadda iyo inta adduun ee uu safaarad ka furatay inta meel la maray dhaqaale la-aan iyo aqoonsigii uu hoos u soco marka wax kalena ku ku- ku elaani maayo waxaan dareemayaa sida wararkii shirca uu sheegay in koox ina isku weyaartay oo arrintii rabitaankii shacabka iyo adduunkiiba ay koox gacanta u gashay oo dagaal iyo khilaaf iyo dhibaato laga bixi waayey waana ka warqabaa xildhibaan faarax waxaan rabaa inaan siiyo een, cabdulaahi shirwac hadda waxaa haray hal sano saddex sanona waa lasoo dhaafay een, halkaas sano howlo badanaa laga rabaa een, madaxweynaha iyo dowladda hadda jirtaahi in ay qabato ma qaban kartaa howlaha horyaala muddada halka sano ah ee u haray walahi su-aashaasi waxa wey waa su-aal muhiim ah aniga waxay ila tahay qaabka hadda howsha lagu bilaabay marka aada fiirido oo ah yani maamul goboleedyadii iyo eh, hayadaha eh, dowladda federaalka ah inay weli talada isku koobayaan iyaga oo weliba muxuu ahaa mataqaanaa qoladan beesha caalamka aada ugu nugul marka aada fiirido waxa weeyaan wax qarba qarba ah oo dadka soomaaliyeed taageero badan aan ka helin inay kasoo baxdo ayaa laga yaaba laakiin haddii e, muxuu aha mataqaanaa e, xukuumadda iyo baarlamanka oo wada jiraayay ay arrinta abaaraan dadka soomaaliyeedna talada wax ka siiyaan oo aysan iyagu keligeed ku koobin waxa weeyaan e, wa- waxaa la gaari karaa waxaan dhihi lahaa marka aada hadda fiirido khilaafka siyaasadeed ee ka taagan baarlamanka iyo iyo iyo madaxtooyada marka aada fiirido khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolada maamulada leh iyo dowladda dhexe marka aada fiirido wax weyn oo laga laga fiiri karaa ma jirto laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay toosiyo oo tawfiiqda waafajiyo Een, waa mahadsantaa waxaan siinayaa xildhibaan faarax waa mahadsan tahay falastiin waan ka jawaabi doonaa waxaan doonayaa inaan ku laabto tilmaamaha uu bixiyey ogaas dhaqane oo runtii de de nin waxga- qof waxgarad ah oo soomaaliyeed ah ee anigu ma qabo xaaladda soomaaliya ee mugdiga la sheegayay inay inay tahay haddii ay khilaafaad jiraan ama khilaafaad siyaasadeed ha noqdeeno ama khilaafaad beela dhexmaray ha noqdeeno ee marnaba ma aha wax ee mugdigaas inta la xoojiyo ee lagu lagu tirtiri karayo iftiinka maanta dadka soomaaliyeed ee haystaan ee ah in dhankii dowladnimada ay u baxeen khilaafaadka hadda meelaha tilmaamay ka jira inta badan waa khilaafaad ku dhisan in nidaamyadii iyo sharciyadii iyo wixii lagu kala dambeyn lahaa iyo xataa mararka qaar eh, rules of the game yani xeerarkii ciyaarta siyaasadeed ee dalkeena uu ahaan lahaa oo ay lumiyeen dagaaladii sokeeye oo ay lumiyeen xukunkii military oo ay lumiyeen duruufihii aan soo marnay maadaama ay xeerarka naga maqan yihiin burburka nagu dhacay qeyb weyn waxaa kamid a burburka siyaasadeed ee dalka ee ee dalka ku dhacay burburka sida dalka ku dhacay dalku ma yeelan axzaab siyaasadeed ee ma yeelan xanaan siyaasadeed oo dadku ay isku wada ogyihiin oo la wada oo la wada garanayo marka aada isaga sahlan tahay tuhmada iyo farfiiqida iyo noocan oo kaleeto laakiin e waxaan aniga shaki iiga jirin e, dhammaanteena e, aan aan aan u wada jeednay in maanta dee talada soomaaliyeed aa, waxay ku dhisan tahay e, habeeleed dadku ay ku heshiiyeen habeeleedkaasna dadka soomaaliyeed ay ka muuqdeen weliba marka qaar in lagu dalax tegay oo waxgarad iyo aqoon-yahan soomaaliyeed oo aada u dareemayay in talada heerkaas aanan la gaarsiinin ee ee lasoo kooda inay ka wanaagsanaan lahayd oo aqoonta iyo kartida iyo ay shaqayso laakiin eh, u dheganugnaan loo dheganuglaanayo duruufaha dadkeena ay ku jiraan inay keento in wax badan ay baahaan Eh, haddii aan usoo laabto eh, waxa inoo haray waxa inoo haray dee aad bay u badan yihiin waxa inoo haray wadankiin dhammaantiis uu nabad noqdo oo nabadda gaaro Eh, nabaduna dee ma aha intiiba ay jirta cid ee nabadgelyo daro dareemaysa intii doonta hala ekaatee nabadda weli lama gaarin laakiin maanta eh, deegaano badan ayaa nabad ahaa waxaan aada u rajaynayaa inta yar ee waktiga ka dhiman inay suuragal noqoto in la waayo meel aanay dowladda soomaaliyeed tala ku lahayn in dalka laga waayo waa mahadsantahay haye dhaqan isla su-aasha aada u mahadsan tahay walaal intaan jawaabta gelin waxaa halka sana laaban saaxiibadaan la wadaagayaa iyo arrinta hadda matalan xildhibaan faarax oo aada u sharxay wuu ku mahadsan yahay horta arrin waxaa dhibaato ah soomaali waxay tirahdaa waxaad qabsato wuu ku qarsadaa falastiini mashaakilka underestimation laguma sameeyo oo lama yaraysto waa waxaa saddexda sano halkaana waqtiga naga qaaday maalintii u horeysay sanadka koowaad ee aada garanaysa iyo sanadka labaad aan soo marray iyo kan saddexaadba sida hadda u khudbaynayo xildhibaan eh, faarax wareysi maamulka ku bixinayna waan dhegeysanay telefishinkee unbaa wax walba lalahaa wax walba waa okay markadan hadda boqol iyo labaatan kilomitr bay u jirtaa amison baa joogta dagaal ehliya aho yaa ka socda oo dadka soomaaliyeeda dowladii baa u jirta halkan madaxweynihii baa afgooya maanta u raacaya helicopter oo ku tegay afgooya helicopter soddon kilomitr cabud waaqba harta ka dhacaya marka horta arrintan ah waxa aad qabsatay ugu qabsadaa soomaali baan nahay walaal faaraxo mudana waa inaan dadkana dhegeysanay runta u sheegno jidka lagu socda ee lagu taagan yahay ma aha arrinta sheekh madaxweyne xasan sheekh ma aha eh, madaxweyne xildhibaan faarax ma aha wadada falastiin lagu taagan yahay ee khiyaaliga ee shalay lahaa twenty sixteen one man wuxuu dalgelaya oo haddana hadda halka hal sana leeyahay hal sanaan labana wax walbaa dhammaanaya waa in dadka soomaaliya wadadaan ku taaganahay wadadii maba ahaba waa in so dal aan nabadaysnayn dal aan xoraysnayn dal aan midas- midaysnayn dad aan maxaan ku dhahdaa aan dib u heshiisiin lahayn dad aan isku niyad ahayn dad aan wanaagsanayn wax hadda aan la yaabana waxaa weeye ra-iisul wasaaraa jooga waxaa jooga maxaan ku dhahdaa eh, golo wasiir oo lixdana howlba loo idmay shaqaa u taala baarlamaankii golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaare aadi maayaan la xisaabtami maayaan madaxweyne aadayaana ku mashquulsan yihiin ra-iisul wasaare iyo xukuumad adag baa falastiina loo baahan yahay oo badbaado qaran ah oo xaalad degdega wantaga soo gelisa oo kooban oo shaqo maanteeda jadala leh oo madaxweynuhu ku ekaado dastuurkiisa madaxweynaha waxaan filayaa inkastoo markii hore helicopter uu ku tegay inuu markii dambe dhulka soo maray dhaqane sida wararka ugu dambeeyay ay nagu soo gaareen Een, waa usoo noqon doonaa taas waxaan rabaa inaan siiyo cabdulaahi shirwac in dib u dhacyo badan jiraan intiina dooda ku jirtaba waa qirteen sababihii la rababa ha keenaane Een, maxay ahaayeen marka sababaha ugu waaweyn ee keenay in saddexdaas sano howlihii looga fadhiyo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay in ay gaarto caqabaduhu maxay ahaayeen waxaan u malaynayaa caqabada koowaad oo aan eh, dowladdan hadda jirta aan ku koobnayn eh, dowladihii la dhisayey kumeelgaarka ahay ilaa shan iyo tobankii sanana soo dhaafay Eh, mar walbaba waxay ahayd siyaasadda ayaa waxaa isku koodayay dad yar oo kooban dadkaa yar oo kooban markay isku koobaanna waxaa dhacayay laba arrimood oo halisa oo mar walbaba maaragtay eh, horay socodka dowladnimada soomaaliyeed caqabad ku ah Eh, midda koowaad waxa waaye dowladdii waxa iyo dadka ayaa kala go-aya markay kala go-aanna markaas waxaa meeshaas gelaya eh, dad laga yaabo muxuu ahay caalamka ayaa soo gelaya dowladdii soomaaliyeed hoggaankeeduna waxay u nuglaanayaan in ay waxyaabaha caalamka iyo gobolka iyo ay ay rabaan inay inay aada ugu dheganuglaadaan marka taasina wa- haddana way sii fogeynaysaa amnigii baa sii xumaanaya dhaqaalihii baa xumaanaya dadkii iyo waxaa kala fogaanaya ee dowladdii ayaa kala fogaanaya dowladina waxay dowlad ku tahay waxa weeyaan inay shuruucna samayso ee muxuu ah mataqaanaa dadkeedana adeeg ay gaarsiiyo arrinta kale oo faaraxa uu ka dhawaajiyey oo horumar uu ka jiro laakiin aan filayo inaysan ku fillaan karin waxa waaye ee maanta la rabo in dastuurka lagu dib loogu eego oo ah mataqaana dastuur soomaaliyeed uu noqdo dastuurkaasi weli kuma feexmo muwaadinka soomaaliyeed kuma qeexno waa waa laga baqayaa marka dastuurkan in la hagaajiyo wuxuu u baahan yahay siyaasadda hadda jirta mid ka dhiiran ayuu u baahan yahay oo dhihi karta dadka soomaaliyeed dastuur noocan ayuu ayuu u baahan yahay suunka jira hadda gobolada iyo muxuu ah dadka qaar ay fatinayaanna waxa waaye yani waa isu suran yahay isaga dhan muxuu ah mataqaana markaan ka horna waa la rabay in muxuu ahaa arrintaasi lagu dhiirado oo dastuurka la hagaajiyo hadda doorashada imaanayda waxay noqonaydaa in barter camal loo sameeyo electoral system a loo samaynayaa laleeyahay ku meel gaar ah taa micnaheedu waxa weeyaan dastuurkii ma lagama shaqayn lagamana shaqayn karo marka waxa weeyaan waxaan samaysanaynaa wax ku meel gaara annaga waa mahadsanta waa usoo noqon doonaa waxaan siinayaa een, xildhibaan faarax caqabado waa ay jireen waana kuwa keenay in hadda saddex sanoo dowladaanu jirtay ee ra-iisul wasaarihii saddexaad ay marayso in waxyaabo badan oo la rabay in la qabto weli aanay suuroobin wax badanna ay suuro galeen wax badanna aanay suuro gelin caqabadahaasi keenay dib u dhacyada maxaa ugu waaweynaa
horta dee hadiiba hadda saddex ra-isul wasaarada jooga waxaan ka xumahay in eh, saaxiibka ogaadka uu rabo in mid afraad la keeno oo oo sida waan warkiisa u fahmay haddaan haddaana khaldanayn uu leeyahay Eh, xukuumadintan ka karti badan baan rabaa in la keeno marka dee taasaaba hadda kasii daran in ay eh, saddex lasoo maray Eh, waxa weeye eh, dalkeena burburka ku dhacay waxa uu keenay in dowladnimada shaki badan laga qabo Eh, dowladdana waa lala dagaalamay dowladdana dadkii la dagaalantay marka dowladnimada in lasoo celiyo Eh, shakigaas weli meeshii aada buu aada buu u jiraa warwar badan bay dadku qabaan oo ku saabsan in haddii wuxuu ama dadka qaar ay qabaan in haddii wuxuu si ay noqdaan aanay doonaynin ay dhici karayso in mashaakil kale uu uu ka dhasho taana waa midda keenta marka maradan isdiidkii isku riixa laakiin dadka kama shakisana in ay ahamiyad leedahay ama ay lagama maarmaanta in dowladnimo soomaaliyeed la helo marka dee dhaxalka aynu ka dhaxalay ee dowlad xumadii dhaxalka aynu ka dhaxalay ee dagaaladii sokeeye waa wax la socda ee caqabad weynna ku ah mar kasta oo la doonayay in dowladnimada dhankeeda loo dhaqaaqo oo la fuliyo Een, h- marka hadda waxaa tiri caqabadihii jiray ee keenay in waxyaabo badan aanay muddadaas suuro gelin waxay ahaayeen caqabado guud oo ka dhashay kalsooni darrada dadku ay qabaan oo aanay dowladba ku qabin dowladnimada ma ma- ma keliya ama hadda jira ama madaxweynaha ama saas oo kaleeta xataa waxyaabahan waxa ay ka dhacaan maamulada iyo maamul goboleedyada iyo meelaha ay joogaan weli ee cabsida noocaasa waa wax laga dhaxlay ee dagaaladii sokeeye waa wax laga dhaxlay dowladnimo xumadii ee ee ina soo martay midda koowaad marka tuhumka iyo shakiga iyo waxyaabaha noocaasa waa wax jira Een, waa mahadsan tahay Een, waxaan siinayaa cabdiqaadir dhaqane haye
faras waa mahadsan tahay walaalahay saaxiibaday waan ku waafaqsanahay waxyaalaha ah, ay u qabsoomi waayeen waxa taagan caqabadahooda oo ay saddexa ugu muhiimsan tahay dastuurkeena soomaaliyeed oo qabyo ah oo isku wareersan eh, xaaladda guud ee dagaalka sokeeye lasoo maray iyo burburkii iyo beesha caalamka iyo dhaqankeeda hase ahaatee eh, eh, mudane faarax asagoo raalligaha walaalkay xildhibaan faarax iyo eh, madaxweyne xasan sheekh hadda aan maanta ka hadlayno saddex sano dunida kasoo wareegtay barnaamijkan way ogaayeen xisbi d d d la yihahday eh, isku soo sharaxeen ummadda soomaaliyeed eh, baarlamanka soomaaliya boqol kiiba boqol iyo todobaatan iyo sagaal cod baa la siiyey baarlamanka soomaaliya boqol kiiba todobaatan iyo toddoba toddoba u codeeyey barnaamij lix qodob la yidhaahdo oo eh, six bills la yidhahdo la yimid eh, shacbiyad iyo wuxuu helay taageero beesha caalamka iyo adduunka dhan baa aq- aqoonsatay shirkii london waxa ay ahayd keligii oo dowladda soomaaliya matalaya oo kumeelgaal ka baxday xataa somaliland xataa goboladii baa layidhi isagaan aqoonsanayo david cameron eh, ra-iisul wasaaraha ingiriiska isla maamuleen shacabkii soomaaliyeed raadi baa layidhi oo dadkii midee oo dowlad midnimo qaran samee oo maxaan ku rahdaa kooxaysigan iyo hogaamintan isbedel samee oo adka oo hogaamin samee arrinta marka aan ku noqonayo waxa weeye saddex sano guridan ku jira madaxweynaha si sanadka soo socda looga faaidaysto waxaan anigu aan diidanahay in eeda la saaro wadciga iyo maxaan ku rahdaa waxaa layidhi eh, doqon ilahay taqaano ubada laga dhiibo waxay dhihi ilahay baa jeliyey marka wadciga ayaan ku noqonayna mudane faarax ha yidhahdo waan fashilanay ha yidhahdo caqabadahaasaa na qaaday ha yidhahdo dhibaatadaasaa dhacday waxa wa- wa- waa inay muujiyaan hogaamin xuma saartay falastiinay in shacabkii soomaaliya iyo beesha caalamka eh, la- la waayo caqabado kale aan lagu noqonin waa mahadsan tahay Een, waxaan rabaa shirwac inaan siiyo waxaa haddaa kusoo celisay shirwac een, dhowr jeerna aa sheegtay ilaa marka uu bilowday arrinta ku saabsan in wada tashi la-aani uu jiro madaxweynaha hadda joogaah waxa uu ka yimid ururada bulshada faarax waa uu ka mid ahaa een, waana xasuusatiin dhammaantiin muqdisho markii la wada joogay in dad isku xiran oo tiima oo isyaqaana oo isku si u arka oo dowladaha wadanka soo maraya wada tusaaleyn jira ahaydeen maxaa diida hadda in la wada tashado oo haddii wax qaldan yihiin dowladdii la toosiyey ilaan wax walba dowladdana ma qaban kartay adinkuna aad doorkii ururada bulshada rayidka qaadataan dowladdana aqoontoodii hore iyo inay idinka mid ahayd ay ka faa'iidaysato taa maxay u dhici weysay shirwac
si horta waxa weeyaan waxaan rabaa inaan u yar dagaalo noqdo faarax muxuu ahay arrinta ah muxuu ahay dowladda soomaaliyeed burburtay waa la ogyahay weliba waxay u burburtay macnawiyan iyo muuqaal ahaan labadaba way u burburtay dowladdii soomaaliyeed haddii la rabo in lasoo celiyo su-aal muhiim aha meesha jiro iyaa soo celinaya ma dadka dibadda caalamka ayaa ah muxuu ah maanta koowaad mise waxaa yeelanaya dadka soomaaliyeed ani waxay la tahay su-aashaas ayaa waxay muujinaydaa haddii dadka soomaaliyeed hormuudka laga dhigi lahaa dhaqaalahooda iyo taladooda iyo xoogooda lagu salayn lahaa siyaasadda waxaan qabaa kalsooni darradu way yaraan lahayd mid yar bay noqon lahayd way ka jiri lahayd dabcan laakiin waxa weeyaan siday hadda caqabada u tahay oo xildhibaan saarax uu tilmaamayo way ka wanaagsanaan lahayd marka aan usoo noqdo su-aashaad i weydiiday dee su-aashu waxa waaye waxaa isku qaldan ilaa haddeer jagada iyo iyo mas-uuliyadda ayaa isku qaldan haddaan usoo noqdo wada shaqaynta wada shaqayntu waxa waaye anagu waxawaaye saaxiibadan waan ixtiraamaynay talada waan uga dambaynay waxaan lahayn iyagaa soo noqonaya way imaan way iman doonaan waxay dhihi doonaan muxuu ahaa mataqaanaa war maxaa qaldan maxaa lagu yeelaa taasna way xoogaa inay soo noqon waayeen bay u badan tahay gabar badan oo la isugu yimid oo wadatashi ahaa way jiraan laakiin shirarkii wuxuu kasoo baxay midna lama hirgelinin waa mahadsan tahay een, waxaan rabaa inaan siiya xildhibaan faarax een, xildhibaan faarax eedda ah in talada iyo wax wada qaybsiga aadan dadka wax ka siinin waa soo noqnoqonaysaa mana aha shirwac oo keliya dad badanna waa ay qabaan maxaa diiday in aqoontiinnii hore ee bulshada rayidka iyo dadka aad ka mid ahaydeen oo aad ka timaadeen aad dib talada ula wadaagtaan horta de waxaan umalaynayaa su-aalaha qaarin ee munaasabku aan lahaayeen cidda mas-uulka ka ah golaha sharci dejinta ama golaha fulinta ama ama saas oo kaleento inay munaasabku ahaan laakiin maadaama aan xogoogaa lahay waxba waxaan jeclahay saaxiibada dadka soomaaliyeed inaan u sheegay marka koobaad talada dadka soomaaliyeed inay weli ka dhexayso iyada dhexdoodana ay taallo dadka maanta ku jira golaha fulinta oo tiladooda lagu sheegay cadad tiro badan inay yihiin kuwa jooga maamulada gobolada oo qaarkood lasoo doortay kuwa goboladaas naftooda kasii ah baarlamaanadooda iyo ku jira kulli inay bulsho rayad ay yihiin tiradooda ugu badan marka koogaad oo aanay ahayn ama dad hadda meelo hubaysan ka yimid ama fikir kale oo gaara oo meel gaara ka yimid aysan ahayn naftidadka soomaaliyeed ay yihiin marka horta waxaa talada hayo waa dad soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed oo rayad ah qaar badan oo bulshada rayidka kamid ahaana waxa ay ku jiraan golaha sharci dejinta waxa ay ku jiraan golaha fulinta ayay ku jiraan marka horta anigu ma aaminsanin maqnaasho bulshada rayadka ama qeybaha kala duwan ee bulshada iyo taladii soomaaliyeed ka maqan yihiin ma jirto dadka maanta talada soomaaliyeed hayo meel kastay kaga jiraan heer gobol iyo heer federaal heer baarlamaan iyo heer golo wasiiro waa dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeysa bulshada rayadka ayay ayay ayay ka tirsan yihiin intaa waxaa dheer dee mar kasta un wada tashiyo joogta a jirto shirar baa la qabtaa waa la wada hadlaa waa laga yaabaa taladeen inaanay marar badan isku fillayn waa laga yaabaa talada inaanay isla helin waa laga yaabaa dadka oo dhan oo wada joogaba taladii munaasabka ahayd inaanay helin duruufaha aan sheegay oo aan tilmaamayo waan ku raacsanayaa cabdullaahi shirwac ma jirto qadiyad soomaaliyeed oo dadka soomaliya aan lagu oolin dadka soomaaliyeed baa asal u ah oo ay xildhibaan su-aalan kuweydiinaya su-aalan kuweydiinaya Hay- markasta markasta een, waxay fursata in sug- sug uu dhaqan waa dadka ku siin.
soomaaliyeed dusha dusha laga garaaco oo oo oo ay dareemaan inaanay waxba qabsan waxbay qabsadeen meel bay soo gaareen meesha ay soo gaareenna waa meel tabartoodii awoodooda intii eh, la ekeyda gaabis meel kastuu ka jiraa heerka bulshada rayidka ayuu ka jiraa heerka culamaa udiinku ka jira heerka ganacsatada ka jiraa dee dawladda iyo maamulkeeda iyo iyo iyo iyo golayaasheeda iyo hay-adaheedana wuu ka jiraa oo oo bulshadaabay kamid yihiin meel kale kama aanay kama aanay imaan waa mahadsan tahay Eh, marka waxaan qabaa Ha.
eh, inaanan in- in- in- inaanan la inkiri karin meesha aan joogno meesha aan joognona waa meel horey looga sii looga sii dhaqaaqayo oo looga sii looga sii soconayo waa mahadsan Eh, tahay ugu hay-ada dambeyntii Ha.
hadda dowla- xukuumadda qorshe ayay soo dejisay qorshahaas guddi baarlamaanka ayaa loo keenay qorshaha waxaa lagu magacaaba wadatashi ballaaran oo laga sameynayo higsiga labada kun iyo lix iyo toban qorshaha golaha xukuumadda laga soo abulgareeyay guddi baarlamaanka uu leeyahay oo gaara oo loo saaray guddoomiyaha uu saaray ayaa la keenay waxaana ku jirta in dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay kamid yihiin maamulada gobolada oo ay kamid yihiin bulshada rayidka ah ay ka wada qeybgeli doonaan xaggeeda kashina la sameynayo meel baan doonaya inaan dhaqa- dhaqan u tilmaamo dee ma ogeynaa mulaaq Yeah.
iyo in kale into waxaa weeye marka koowaad dee dee dee arrin la yidhaahdo xisbigaa talada dalka haya inaanay inaanay jirin baan u malaynayaa taladu eh, qaab beeleed baa baa baa baa baa dalka lagu hayaa Eh, dadka dee dee talada haya iyo meelaha ay ka yimaadeen iyo saabahay ku yimaadeenna waa waa la ogyahay marka haddii un gaabis uu yimaado dee cidda gaabiskaas mas-uulka ka ah iyo qofka shaksiga ee mas-uulka ka ah iyo un marxalada lagu jira weeye ma ogyahay cid hadda gaar loo tiirinayo oo la dhahayo ee hebel iyo hebel baa mas-uuliyadda iskale inaanay ina in- inay u baahan tahay baan u malaynaya fiiro ka dheer inta uu tilmaamayo eh, ugaarka maxaa maxaa ku darsanaysaa dhaqan horta hore aan soo gabagabayna qaybta may waxaan rabaa eh, waa mahadsantahay qaadka usoo gabgayn waxaa weeye eh, madane faarax aad buu sharaxay waana ku qanacsana dhinac laakiin waxaan isku haynaa saddex sano maxay soomaaliya kaga dhamaatay saddex sano madaxweynihii maxaa ku dhameeyey maxaa buuqii sanadkii koowaad cunay sanadka labaad maxaa cunay kan maxaa haysta sida aan ay usabaqsanahay talada koox yar oo weliba koox yar ah baa yaa maxaan ku dhahda madaxweynihii ku weereegtay hadda eh, tusaale ahaan eh, madane faarax asoo raaliga ah ra-iisul wasaarihii hore saacid buu ahaa toban wasiir asoo ahbaa bolos wiink intuu intaa la bixiyay baa madaxtirada laga sameeyey golo wasiiroo ho- hoose oo aan go-aanka golaha bo- bolos winka ay go- ay go- ay go-aansanayaan Ali- aanadan waa la socotaa galmudug iyo doorashada ka dhacday in inta wakti ku baxay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliyeed inta habeen uu beriyey inta diyaarada uu ku tegey inta wakti ku dhameeyey madaxweynaha cusub ee soo baxaya ee cabdikariim waxaan waxa marka aan dareemana waxa weeye qawda maqasho waxaan u qabane mudane faarax soo raalli ah soomaali dagaal sokeeye soo gashay shan labaatan sano soo burburtay qabaa'ilo ay dowlad ku qaybsatay Eh, dowladihii waaweynaa ee masar waa ka socon waaye koox yar oo maaragtay sideetan sanadoo jira wadi waaye war soomaaliha laga daayo kooxaysiga iyo Waa taladan mahadsantahay.
kalis- kalis- kalisnimadan laga daayo waa mahadsantaha en waxaan rabaa gabagabada su-aasha ugu dambeysaan rabnaa inaan bilaawno oo ah saddex sano waa ay soo dhammaatay siday rabtaba ha ku soo dhammaatay hadda hal sanaa haray halkan sano sidee howlaha yaalana loogu qaban karaa iyadoo loo wada dhan yahay oo bulshada iyo dowladda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowladduba ay iska kaashanayaan in waktigan si wada jira looga baxo iyadoo aan ama koox la isku riixin ama aan qola awoodda haysatee meeshay geeyaan ha waxba la is- si wada jira dadka qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ma uga bixi karaan sanadka soo socda sidii dowladdii bedeli lahayd dowladdan ay ku imaan lahayd shir waxaan rabaa inaan siiyo
Eh, waa mahadsantahay horta wa waxa waan qabaa waan eh, muxuu ahay waan rajo waan rajo fiicanahay yani dowladnimada soomaaliyeed talcabo inay hore u sii qaado waa laga shaqayn karaa waxaa laakiin taasi ay u baahan tahay in waxyaabo jira la xaliyo ayay u baahan tahay waa marka hore eh, muxuu ah mataqaanaa hawsha laga looga gudbayo ee labada kun ee ama ah dastuurka oo dib loo hagaajiyo oo ahay axzaabtii oo la dedejiyo oo bil iyo laba gudahood lagu lagu dhamaystiro sharcigoodii lagu ansixiyo madaxweynuhu uu saxiixo waa waa lagama maarmaan waay waxaa kaloo lagama maarmaan ah taladu inay ka go-do soomaalida oo aeroboortkaas ayaa cid walba looga yeeraa muxuu ahaa mataqaana marka hogaankiida waxaad moodaa inuu hadda faraha ka baxayo oo oy qoladaasi maaragtay internationalka iyo iyo dowla maxaa dowladaha afrikaanka iyo carabta iyo ay dhaasi gacanta isu gelay waxaan qabaa in halkaa laga soo celiyo oo muxuu ahaa mataqaanaa soomaalida la dhex keeno waxyaabaha oo la kasi la-aanta aan anigu tilmaamaya baa mid saddex meelood oo yara ayaa laga ayay ka muuqanaya waxa sharci la baasgareeyey ee dowladda la kasiya bulshada rayidka lala yeeshay wuu koobnaa waa jiray laakiin aad buu u koobnaa arrinta kale oo oo muhiimka ah waxa weeyaan xiriirka caalamka iyo dowladda ka dhexeeyana isagana mugdigaa ku jira masalan labadii kun iyo saddex iyo tobankii markii rajadeedu ay codka maraysay dowladdu ay carcarteeda qabtay laba bilyan iyo lacag ku dhadhow sideed boqol oo oo milyan ayaa la ogolaaday hal mashruuc oo weyn oo aan ka ahayn kan amniga ee amisan laga siinayo oo wadanka gudihiisa looga qabtay ma jirto dowladdu hadda waxa weeyaan kenyaanku xadkii bay derbi ka dhisayaan badii bay haystaan dowladda muxuu ahaa mataqaanaa waxaasoo dhan kama hadal dadka soomaaliyeed ayaa ciidamadu mararka qaarkood aada ugu xadgudbaan lagama hadlo kalsoonidu halkaasay ku jirtaa waxa weeyaan qaabka shaqada loo qaadanaya waa ogtihiin oo magaaladan eh, soomaaliya shaqaal-aan ayaa ka jirta waxyaabaha dadka rajadooda dhisaa waxa weeyaan qofku inuu waxa uu rabo u tar ku xirda burbur weyn oo dhacay wuxuu ku xiran yahay waxa weeyaan hogaanku inay la yimaadaan qaab oo muxuu ahaa muuqdo oo dadku ay arkayaan oo ninkii qofkii wax waayahay uu ku qanci karo laakiin hadda qaabka shaqada lagu bixiyo lama yaqaano qaabka waxbarashada banaanka iyo laguma yaqaano waxaa loo qaybsadaa four point five arday soomaaliyeed shaqana ma haysato muxuu ahay Waa mahadsantahay, Shirwa.
waxbarashadii banaanka ay ku aadaydana madaxdii baa ku taaban
waa mahadsantahay shirwaceen waxaan siinaynaa xildhibaan faarax xildhibaan faarax marka la yidhaahdo dowladda maxay soo qabatay wax ma qaban qofka ugu horeeyo oo eedda een, dadku ay ama sabab uga dhigaan ama farta ku fiiqaanaa taha laftirkaaga hadda hal sanaa hartay isjijiid dambe ma harin halkan sano iyadoo shacabku iskaashanaya iyo dowladda sidee looga bixi karaa oo nidaamkii bedeli lahaa dowladda hadda jirtaa looga shaqayn lahaa Eh, tan eh, kuma sii dheeraanayo laakiin waxaan doonaya inaan gadaal u laabto oo saaxiibaday aan aan aan u sheego runtii dee dadka qiimo bulshada bulshada agteeda kule eh, ah eh, in maanta loo tiiriyo dowladda soomaaliyeed dowladda ay ka wax u talinaysaa inay tahay dee xaqiiqada ka fogo dowladda hay-ada iyo waxa ay leedahay iyo iyo iyo hogaan iyo iyo wasaarada iyo iyo hay-adaha iyo leeda waana wada garanayaa cidda mas-uulka tahay iyo cidda joogta iyo eh, sida ay ku yimaadeen iyo siyaabaha lagu wa- wa- wadanka lagu xukumayo marka ee, waan ka xumahay in dadka soomaaliyeed si ee, ee, aa wax magaranimo ah inta farta loogu fiiqo wax aanan jirin ama muuqaal dhaba aanan lahayn ee, inay waxa intay daba ordaan markii muddada ay ka dhamaatay ay ogaadaan waxay daba ordiyaan waxaan jirin inay tahay oo tahay waqtiga looga luminayo marka habka dowladnimadeena iyo nidaamka maamul ee dalka uu ku socda waa hab waa muu- muuqaal oo la garanayo waxaa kaloo jeclahay inaan sheego oon saaxiibada u sheego wayna ogyihiin ee, dad badana markhaatiday ka yihiin oo oo oo wax badan oo dalka kamid ah iyo waxyaabaha la sheegayo kamid a dowladdu maalin kastay u taagan tahay waxaa loo joogay imtixaanaad laga qaadayo arday deeqa waxbarasho aadayo waxaa loo joogay imtixaanaad laga qaadayo shaqaalo dowladda ay qoranayso websaydyada iyo advertisementiga ayay ku wada ku wada qoran yihiin ciidan la qorayay oo boliiska ayaa ayaa ayaa ayaa boqolaal arday intay u yimaadeen oo gobolada kala duwan laga keenay ayaa ayaa la qoray horta dee wax kasta inaynu ka muujinaa inaanay wax jira haba yaraatee yar- yaraatee aanay aanay jirin ee wax kastana ay mugdi yihiin meel loo socdana aysan jirin de inuu gaabis jiro inay tabardarro jirto in meesha kabay aan la joogin waxaas waa waa wax kale laakiin anigu waxaan qabaa dadka waxaan ahay aaminsan in waxa wanaagsan ee la qabtay muuqaalkooda aada ee ee ee loo muujiyo Santahay.
hawsha hadda taalo ee ee taalo waa hawshii lagu ballamay waa hawsha wada tashiga ah in laga wada tashado laba kun iyo lix iyo toban habka doorashada ee suuragalka ka ah dalka soomaaliya laga wada tashado xukuumadda baarlamaanka maamulada ee jadwal baa loo yeelay ee nidaam baa loo ee, n- n- ee, hab baa loo yeelay habkaa wada tashiga in in- in la raaco waynu ognahay duruufaha aynu soo marnay iyo duruufaha aynu ku jirnaa ee axzaab siyaasadeed ma lihin ee, dadku weli ee, ee, ee, duruufo kala duwan iyo kala qoqobnaan iyo waxyaabaha ku jira waxaasoo dhanna wax muddadan dhow ee lagu soo dhamayn karaya maaha dalkeenu maanta meesha aynu joognaa adduunyo badan ayaa gadaal u dhacday saddexii sane lasoo dhaafay inagu horey baynu baynu usii soconnaa laba kun iyo lix iyo tobankan waxay noqon waxaynu noqon doonaa xaalad ka hor marsan xaaladda la joogo tan dadka doonaya dadka inay ku mashquuliyaan hebel iyo hebel iyo koox hebel iyo waxaas dadka soomaaliyeed waxaa garaadkooda wuu ka sarreeyaa oo waa lasoo dhaafay dalkan iyo dadkan soomaaliyeed ee soomaalida iskale ajnabina kama talin karo kooxna kama talin karto hab oo siyaasadeed oo soomaalidu aan isku ogeyna wadankan laguma laguma maamuli karayo mid garaadkuna intaa wuu ka weyn yahay ee waxaan aada u rajeynayaa marka in garaadka dadka soomaaliyeed aan sii ixtiraamno oo aynu oo aynu sii kordhino waa mahadsantahay hawsha wada tashiga ee lagu baaqayna in loo in in, in loo dhaqaaqo haye eh, haye dhaqane een, gabagabadiiaan ku jirnaa waxay la tahay aada waa mahadsan tahay anigu falsafad iyo khudbad iyo hadalkaa ma gelayo si camali ah baan u hadlayaa oo dudulaysan harta xaaladda lagu jira baarlamanka soomaaliyeed ee sharafta leh buuqa iyo qaylada iyo mooshiinka iyo madaxweyne saacad loo qaadayaa iyo wareerkaasi ha joojiyaan ha la xisaabtamaan xukuumadda soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliyeed ha ku ekaado eh, ha noqdo aabbo soomaaliyeed oo marjaa loo noqonayo ha ahaada nin dadka u dhexdhexeeya oon koox oday u ahayn madaxweyne soomaaliyeed oo astaan qaran ha mid- ha- matalaya ha noqdo inaga saari karta halka sano waa dowlad soomaaliyeed waxaa ii muuqata firaaq baa ii muuqda waxaa ii muuqda faadki baa ii muuqda ra-iisul wasaare soomaaliyeed iyo xukuumo soomaaliyeed sidaa ii muuqda oo is- oo oo ka aamusan ra-iisul- madaxweynihii iyo baarlamanka isqaraha waa mahadsantahay een, aad u mahadsantihiin dhammaantiinba een, guud ahaana intaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkai faaqidaada toddobaadka habeen badan adaa mahadsantihiin aa mahadsantiin Salaam alaikum.
inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan barnaamijka ka qayb galay cabdulaahi maxamed shirwax oo ka mid a mas-uuliyiinta ururada bulshada ee ka jira soomaaliya xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka horena wasiir uga soo noqday dowladihii hore iyo cabduqaadir xaaji maxamuud dhaqane oo xildhibaan iyo wasiir horeba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno dhegaystayaal barnaamijkan oo kalena waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay xubintaasi ama barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhallinyaro ka baxday xeebaha puntland oo dhowrkii maalmoodee lasoo dhaafay saarnaa dooni ku xanibnayd badda cas wararka aynu ka helayno mukallah iyo waalidiinta dhallinyarada ayaa sheegaya in dhallinyaradani ay gaadheen dalka yemen gaar ahaan magaalada mukallah dhallinyaradan ayaa waxaa wadda koox la sheegay inay u tahriibinayaan dalka suudaan haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa wararkii u dambeeyey arrintaasi inooga haya waxaa maalmahan warbaahintu siyaabo kala duwan uga hadlaysay dhallinyaro tiradooda lagu sheegay ilaa siddeed iyo labaatan oo ka baxay xeebaha puntland hase ahaatee u jeeday dhinaca dalka yemen arrimaha dooda badan dhaliya waxaa ku jiray kadib markii ay soo baxeen warar sheegayey in loo waday in ay ku biiraan kooxaha ka dagaalama dalka yemen hase ahaatee mas-uuliyiinta puntland qaarkood ayaa ku doodaya in warkaasi aanu sax ahayn sida maxamuud ismaaciil ciyoon oo ah guddoomiyaha dhinaca puntland ee gobolka sanaag oo isaga oo ku sugan magaalada badhan aan weydiiyey waxaa ka jira in dhallinyaradaasi loo waday dhinaca ururka daacish ama ururada kale ee ka dagaalama dalka yemen marka doon tahriiba oo meesha laga radayey ayaa eh, dadka deegaanka iyo ciidamadu ay fashiliyeen marka in yar bay dhallinyaradii ay la fakatay oo tahriibtii ay ku qaadeen marka arrintaasi arrin tahriibeed bay ahayd eh, ma ahayn arrin ciidamo iyo daacish iyo wax loo qorayo kamana suurtageli karto inay inay ka dhacdo en, eh, gudaha puntland waan gartay waan gartay laakiin maxaad ku xaqiijinaysaan in dadka aan loo wadin daacish sida uu warbaahintu qortoo kale Eh, waxaan ku xaqiijinaynaa dhallinyaradiina way soo hadleen oo waalidiintooda ayay la soo hadleen nimankaanna waxaa dee lagu yaqaanay oo eh, nimankan dad reer eh, puntland ay ahaayeen tahriibta inay ka shaqeeyaan baa lagu yaqaanay hodan faarax cismaan waa mid ka mid a hooyooyinka dhalay ubadka la la'yahay waxay v o a u sheegtay inaanay garanayn halka ubadkooda loo kaxaystay waxayse iyadu sheegtay in qaar ka mid a wiilasha la safray wiilkeeda ay la soo hadleen qoysaskooda iyaga oo u sheegay in loo tahriibinayo dhinaca dalka suudaan bal waxay leeyihiin magafay u socdeen oo waxa weeye yurubtaasaa loo dhigay baa laleeyahay dad waxaa laleeyahay maxaan kale meelay hadda annaga kusan leeyihiin kama aan war hayno ma fahansa waan gartay marka wararka ugu dambeeyey xaggee bay ku sugan yihiin bay idiin sheegayaan haddar waxaa laleeyahay waalidiin baa carruurtooda la soo hadashay oo yabanka la soo hadashay marka waxa weeye anigu matala waxay la soo xiriiray iyo waxay la soo hadlay weli aana ma hayo marka waalidiintaa kale maxaa carruurta u sheegeen maxaan ku idhaahayey meeshan yaman baanu nala keenay haddana haddii ilaahay yidhaaho waa ka tegeynaa waxaa naloo wadaa magafa way yidhaaheen ma fahanta tahriib bay u socdaan saa hadalkaagan ka fahmay aniga waa sida laygu yiri ma fahanta ka sokow doodda hodan faarax iyo maxamuud ismaaciil ciyoon waxa aan dhinaca kale la xidhiidhnay bashiir cali cumar oo ku sugan mukalla oo v o a u sheegay in khad cusub oo tahriib ahi uu ka bilowday dalka yemen wuxuu kale oo sheegay in dhallinyaro tiro badani ay soo gaadhay dalka yemen maalmihii ugu dambeeyey kuwaas oo loo qaaday dhinaca dalka suudaan isaga oo safarkoodana ku macneeyey mid tahriib ah dhallinyaradaasuu xalay iyo habeen horeba makulley joogeen ga- galabtay meeshay deganaayeen baan aaday waxaa laygu yidhi maanta ayay badanaaba baxeen iyo xalay waxayna aadeen waxayna u baxeen dhinaca iyo sanca waxayna sii aadayaan ilaa iyo xudeeda leenku waa leen isku xiran xudee sanca xudeeda lamaa soodaan baa la geeyaa baa layidhi saas aan warka usoo helay ma garan tiradooda ma laguu sheegay wallahi xalay ilaa iyo boqol iyo konton dhalinyara baa lay sheegay inay inay inay soo gaareen xeebaha kan yeman ma garan waan gartay laakiin waxaa jiray dad dhallinyaro ah oo dhowaanoo siddeed iyo labaatan qof ahaayoo badda dhex taagnaa oo qaarkood iminkana mukalla soo gaadheen walaalo kuwaa ma maqal niman doon la asilantay baa laygu yidhi gasaaka laygu yidhi laakiin weli wax wara oo aan kaasiin karaa ma hayo laakiin weli wax ii sheega daacash iyo hebelka qola wax kale u socda wax tahriib u socda oo dadkoodii xataa na soo waceen oo soo baxsaday oo leenkaas ku socda waan haynaa laakiin wax meel kale u socda dee haddii wax meel kale u socdaan maba maba maba is arki karo anigu isma arki karo ma garan gudoomiyaha dhinaca puntland ee gobolka sanaag maxamuud ismaaciil ciyoon ayaa isagu sheegaya in ay jirtay doon hore oo deegaanadan ka baxday oo iyaduna khadka tahriibka ee cusub qaaday
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a
markanaha aan dhegaystayaasha xuseen oo ku yara nasinno kaalimihii sugaanta waxay leedahay jamaal badan oo ila dheel jacaylkan kama joogi kara codka macaan ee farxiifiska gabagaba ayuu ahaa guud ahaan idaacaddeenni habeennimo ilaa intaan hawada dib ugu kulmi doono lixda iyo barka xaggeenna aroornimo marka ay tahay berri waa xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.